maamulka galmudug ayaa sheegay in weerarada al-shabaab ee deegaanada ka midka ah galmudug ay sabab u tahay kooxda oo kusoo badanaysa deegaanada hoos yimaada maamulkaasi kuna soo xoogaysanayso madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali daahir ciid oo u waramay v o e da ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay wax uga qabanayaan amniga guud ahaanba galmudug iyadoo dhowaantanna sidoo kale ay dhaceen shaqaaqooyin dhinaca qabaa'ilaadka la xiriira markii lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga lagu dilay deegaano ka mida galmudug haddaba khadka telefoonka ayuu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cali daahir ciid ugu waramay qayb ahaan
waa mahadsantahay saaray ammaanka galmudug aad buu u fiican yahay marka laga reebo laba dhacdo ee bishaan aan ku tusnay dhacday mid ahayd saraakiil wadada loo galay maleeshiyaad beeleed ay rasaas ku fureen taasoo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka galmudugba ay howlgalla ka sameeyeen dadkii falkaa geystayna qeyb kamida la qabtay qeybta kalena lagu darajigo falka labaad ee dhacay wuxuu ahaa falkii shalay ee wuxuushnimada ahaa oo run ahaantii aan ku weynay saraakiil muhiima isagana baaritaankiisii iyo waxaa lagu jiraa falkidii wax loo qaban lahaa marka adduunku dhacdooyin waa dhacaan oo dee qaraxyadu new york iyo london iyo madridba waa ka dhaceen laakiin muhiimaddu waxa weeye toban bilood oo anagu aan xukunka joogno galmudug waxaa ka dhacay waa laba qarax wey dhanka amniga aad buu galmudug guud ahaan u fiican yahay waanu dadaaleynaa insha allah dhacdose waa dhacaysaa mar walba bal waxaad iga warantaa marka qaraxyadii hadda ugu dambeeyey ee qaraxi ugu dambeeye ka dhacay magaalada gaalkacyo waxay ahayd xilli wuxuu dhacay xasaasiya ra-iisul wasaaraha lasoo dhaweynayay meesha ay mashquul ahayd saraakiil ay joogeen mas-uuliyiin fara badan ay joogeen dadka wax ku noqda xataa intooda badan bal waxaad sawir yar dib nooga siisaa maxaa sahlay in qofka isqarxiyo uu meesha soo galo ma la ogaaday baaritaan ma samayseen run ahaantii waa sida aad sheegtay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha uu ku jiro madaxweynihii galmudug mas-uuliyiin badan baa kusoo wajahnaa gaalkacyo intaysan soo gelin qorshuhu wuxuu ahaa garoonka kubadda cagta ee gaalkacyo in ra-iisul wasaaruhu ka fudbeeyo amniga garoonka waa la sugay xaquuqdii balse si kadiisa oon la filanayn waa qof shacab ah oo dhar shacaba qaba iskuna soo xiray xarigiyadii qarxayay ee nimanka al-shabaab ay isticmaalaan ayaa soo galay goobta markii ciidamada amnigu ay damceen inay baaraanna ninkani waa ku sumi weyday inuu ra-iisul wasaaraha la sugee jeeshii isku qarxiyey marka ma aha in qarax iska dhacay wuxuu ahaa qarax la fashiliyey buu ahaa oo ciidamada amniga baaritaankii ay baari rabeen shaksigan darteed buu isku qarxiyey laakiin wuxuu rabay inuu gudaha galo oo dib badan geysto ayadaasna ilaahay waa nidaamka taqanaa badbaadiyey laakiin xaqiiqdiire saraakiil aada u muhiim ah bay galaabteen kooxda al-shabaab meelo badan oo ka mida gobolka ayay hadda u muuqdaan inay weerar ka gegeysanayaan awal puntland dhankeeda ayay ku badnaayeen muddo hadda waxaad moodaa dhinaca galmudug gaar ahaan gaalkacyaba inay kusoo badan yihiin kusoo badanayaan qaraxyada marka ma la dhihi karaa kooxda al-shabaab ee deegaanadaasi hadda culeys badan ayay galmudug soo saartay oo wax awoodiina ka baxsan ayaa idiin muuqda mase waa waxaad maarayn kartaan dagaalka ka dhanka al-shabaab saaro waa runtaa awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo jubbaland ilaa iyo hirshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaayo dhanka galmudug isku aadeen balse howlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo durjiyey dad badanna waa kasoo gaaray xanuunkii howlgalladaas weeye hadda waxa ay u sameynayaan qaraxyada iyo ismiidaaminta ay u sameynayaan galmudug shaqo fiican ayay ka qabatay al-shabaab hadda meel ku dhow ceelbuurna waa joogaan ciidamadeena meel la yidhaahdo bacaad weyn meel ka shisheeysa oo dhankan xareer dheere ahna ciidankeena waa joogaan dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaan inaanu ka xoreyno deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka al-shabaab waa ka dhaacad al-shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug inay kuwaaleysi iyo qarax iyo qof isniidaaminah ay lasoo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal foolka fool al-shabaab awoodooda ma ahan inay la galaan ciidamada galmudug marka guud ahaan shaqo fiican ayaa ka socota waxa aad dareemeysaana waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan waana lasoo afjaraya ilaa ay diiraan waata inkastoo khatartooda weli ay muuqato al-shabaab oo hadda khasaaro badan ay geysanayaan marka maamulkiina muddadii sanadka ka yareyd ee aad joogtaan hadda talada galmudug guud ahaan maxaa idin qabsoomay ayaa la oran karaa walahi guud ahaan shaqo fiican ayaa noo qabsoontay inkastoo aan kusoo aarnay xili coronavirus uu bilow ahaa kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo khadka telefoonka ee galmudug iigu waramayey dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysigaasi iyo sidoo kaleeto su-aala dadweynaha ay weydiinayaan mudane cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug aada uga bogan doontaan idaacadahayaga soo socda haddii allah awoodo leh uu ogolaado